بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش والآن نترككم مع المجلس الأخير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu gudageli doonaa majliskii labaad ee marka majaalistii alas'ila wاlأjwiba aynu markaa asiladii waxa weeya ka ka timid walaalaha muxaadaraadka ka soo qayb galay aynu ugu bandhiganay shaykhana sheekh cabdilkariim marka su-aashii sagaalaad ama majliskan su-aasheeda koowaad waxay noqonay wuxuu noqonayaa waxyaalaha ay ku tacaamulaan ama ay ku dhaqmaan bunuugta islaamka qaarkood waxaa ka mid ah inuu qofku doono in loo iibiyo gaadhi ama guri ama jago kadibna inuu bankigu u soo iibiyo oo ka bixiyo lacagtii gaadhiga la siinayey ama jagada la siinayey dabeetana uu markaa ku wareejiyo qofkii doonayey tusaale ahaan waxay idhahdeen saa'ilku wuxuu yihi tusaale ahaan bankigu wuxuu soo siisanayaa sagaal kun isagana wuxuu dib uga sii siinayaa qofka toban kun oo doolar tusaale ahaan boqol kiiba toban ayuu saaraya markaa kadib waxaa loo qabanayaa muddo inuu markaa ku bixiyo dufaacaad ugu bixiyo oo dufca dufco markaa uu u bixiyo wakti cayimanna waa loo sameynaya arrinta noocaas iyo xukunkeedu muxuu noqonayaa buri sheekh falyatafadal sheekh
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد آه مسألة كصابسان mucaamalada bangiyada qaarkood ay ku mucaamilaan ama ay sameeyaan oo ah dadka qaarkood inay yidhaahdaan ama guri noo iibi ama gaadhi noo iibiya waxaananu ku bixin doonnaa hafto ayaanu ku bixin doonnaa ama baycu taqsiid waxa la yidhaahdo caqadkana la gelaayo intaanu shaygii soo iibsanin oo gacantiisa soo gelin ka hor oo aanuu bankiga ama shirkaddu aynay la soo wareegin ay caqadka la gelayso suurada noocaasi waa khaladoo sax maaha waayo shaygii wax lagu iibinayey iyo shaygii lagu iibsanayey labada midnaba xaasil ma aha marka maadaama labadii midnaba aanu xaasil ahayn oo lacagtina ay dayn tahay badeecaddii lafteeduna ay gacan kale ku jirto caqadka noocaasee la gelaya waa midaan sax ahayn waxaana caqadkaasi uu yahay caqad aanu ruuxu ka bixi karaynin oo hadhow aanu khilaafi karin oo marka ay yidhaahdaan waa soo iibinay kama noqon karo qofkii caqadka la galay waxay u soo iibiyeen isaga aawadii maadaamay sidaas sameeyeen caqadkani wuxuu dhacay yadaanu badeecaddii ayna iyagu haynin oo ay gacan kale badeecaddii ku jirto lacagtii lafteediina ay dayn tahay marka waxay noqonaysaa baycu alkaali bilkaali laba shay oo labaduba dayn ah in la isku iibinayay noqonaysaa suuro kaloo muraabaxadu leedahay waa jirtaa oo ay ku asixi lahayd laakiin qaabka ay hadda u dhigan tahay ee dadka qaarkood ay ku macaamilaan waa qaab kalad ah aan sax ahayn aynay habboon tahay in laga reebtoomo oo lagu dadaalo sida sharciga waafaqsan in loo noqdo wallahu aclam
jasaaka allahu khayr su-aasha labaad waxa weeyaan wuxuu ihi saa'ilku waa maxay xukunka su-aasha labaad waxa u ihi saa'ilku waa maxay xukunka in la xidho niigtayga waxaa la idhaahdo iyadoo la ogsoon yahay ayuu ihi ama ay jiraan mararka qaarkood jaamacadaha waddanka ka jira qaarkood inay macalimiintu in macalimiinta lagu laazimiyo inay kala xidhaan niigtay markay jeedinayaan lagjarada ama macalimiinta qaarkood inay ku laazimiyaan ardayda lagjarka la jeedinaysa inay soo xidhaan niigtay marka xukunka xidhashada niigtaygu waa maxay
masalada jawaabteedu waxay tahay nigtaynka bahalkaa la yidhaahdo oo luqada carbeedna mala waa la soo tarjumaa laga yaabaa ee karfatay yidhaahdaan waa bahal laga keenay xagga gaalada oo gaalada ayaa laga soo qaatay waxaynay dadka qaarkood sheegeen inay ramsi ka ahayd oo ay tilmaan ka ahayd macatabkii ama saliibkii say doontaba ha ahaatee nigtaynka in la isticmaalo ma aha waana muxaram oo waa midaan bannaanayn macallin iyo arday iyo mas-uul iyo madax iyo manjo midnaba inay isticmaalaan oo ay gashadaan nigtayn ma bannaana waa tashabbuhun bilkufaar nabiguna wuxuu ihi salى اllahu alayh wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyagu ka mid yahay marka tashabbuha gaalada la shabbahayo waa mid muxarama oo aan bannaanayn waa mid muxarama oo aan bannaanayn wuxuu tarayaana ma jiro nigtaynku wuxuu qarinayaa ma jiro wuxuu kordhinayaa ma jiro bes waxaa looga jeedaa un waa tashabuh bilkufaar gaaladaasaa isu geejisa haddii ay dhab noqoto warka odhanaya tilmaan waxay ka ahayd macatabkii ama saliibkiina waaba ka sii daran tahay saas aawadeed marnaba in la isticmaalo ma aha waa in la yska ilaaliyaa la yska jaraa wallaahu aclam
jasaaka allahu khayr su-aasha saddexaad waxa weeyaan waxaanu nahay arday dhigata jaamacadaha marka waxaa jira bay yidhahdeen qaraar jaamacadaha qaarkood amar ka soo baxay oo ah ardaygu haddii uu la habsaamo bixintii fiigii uu bixinayey ama lacagtii laga qaadayay ardayga jaamacadda hadduu waktigii loogu talagalay kala dib dhaco jaamacaddu waxay ku soo rogtay inay saarto lacag dheeraada oo lacag dheeraada uu bixiyo lacagtaa dheeraadka ee qofka la saarayo xukunkeedu muxuu noqonaya
su-aasha ku saabsan rusuumta ama lacagta ardayda laga rabo wakhtigii loogu talagalay markay ku bixin waayaan in lacag dheeraada la saarayo oo khasiraada ah waa midaan bannaanayn waayo waa ribo lacagtaasi waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa ribaduna waa xaaraan rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa nacdalay ka ribada cuna iyo ka ribada bixiya iyo ka ribada ka markhaatiga ah iyo ka qoraaga ka intaba lacana rasuul lahi salى اllahu عalيه waslm aakila الriba wamu'kilahu wakaatibahu washaahidayhi waqaala hum sawa xadiidka muslim صaxiixa ku soo wariyey nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu nacdalay ka ribada cuna wuxuu nacdalay ka ribada cunsiiya bimacnaa bixiya wuxuu nacdalay labada ka markhaatiyada ah wuxuu nacdalay ka qoraaga ka ah waxaanuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam waa isku mid marka ribadu waa min kabaa'ir اdunuub qofka haddii dayn lagu leeyahay daynta hadduu awoodi karaayo inuu iska bixiyo inuu dibdhiga ma aha waayo wuxuu noqonayaa mumaatil wakhtigeedii waa inaanu ka dibdhigin ee uu bixiyaa waxaanuu nebigu yidhi salى اllahu عalayه wasalam maطlu اlghaniyi dulmun ka hanigee hodanka ah meermeerintiisa kii daynta ku lahaa uu meermeeriyaa waa dulmi xadiis kale nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalيه wasalam layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah kii waxaystay meermeerintiisa kii daynta ku lahaa u meermeeriyaa waxay bannaynaysaa cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu wax ka sheego oo u yidhaahdo dayntaydibuu iga sagsaagay daynteediibuu i meermeeriyey xoolahaygiibuu isiin waayey inuu ka cawdo oo cirdigiisii wax ka sheego waa u bannaynaysa wa cuquubatahu ciqaabtiisana waa bannaynaysaayo in loo xidhona way bannaynaysa taasi waa hadduu kari karaayo oo wakhtigii ay ahayd daynta inuu ku bixiyo uu ku bixin waayo haddii dayntii aanu iska bixin karayn ou yahay ruux mucsir ah waajibkiisu waxa weeye cidda daynta ku leh inay ka sugto wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara allah wuxuu yidhi ka gashiyaysana daymaysani hadduu ahaaday mid dhibbannaan u saaxiiba oo aanu waxba haysanin yacni waajibku waxa weeye in laga sugo ilaa intuu helaayo waa waajib maha sunne waa waajib faral weeye hadduu ka sugi waayo isagaa aasim ku noqonaya marka daynta waa inaan u siinin haddii uu markaa waxa weeye xadgudub kale la imanayo waayo isagii baa ku dambaabaya laakiin dayn baan siinayaa haddana waxa weeye markaa waan ku laba jibbaarayaa de waxay noqonaysaa waa ribadii gaaladii baa maxay odhan jireen mushriki alcarab marka wakhtigeedii ay gaadho ima an taqdii wa ima an turbi war laba kala dooro inaad hadda bixiso iyo in siyaada kuu ka inay kuu korodho labadaa kala dooro waxba kagama duwanaa waa riba ribaduna markaa xaaraan weeye waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam saas yadaabuu u nacdalay in la bixiyana ma aha in heshiiskeeda la galana ma aha in laga markhaati noqdona ma aha in la qaatana ma aha wallahu aclam
jasaaka allahu khayr su-aasha afraad waxay tahay waa maxay farqiga u dhexeeya ama waxay ku kala duwan yihiin in la yidhaahdo hebel waa tabliiqi iyo in la yidhahdo hebel waa shaafici
labadaa markaa nisbo farqa u dhexeeya nisbo loo nisbo sheegto sheikh sunni ah iyo nisbo loo nisbo sheegto yacni wax lagu yaqaano ama طariiqo ama madhab lagu yaqaano bidco ama bidco ku caanbaxay farqaa u dhexeeya shaykhulislaam ibnu taymiya markuu ka warramaayo abulxasan alashcari waxa uu odhanayaa kitaabka alibaana la yidhaahdo oo ka mida min aakhiri musanafaati abilxasan alashcari waxa ku sugan cidda markaa ictiqaadisa oo qaadato aqbasha oo hadal sidaa khilaafsanna aanu ka muuqan waxaa la ictibaarinayaa inuu ahlu sunnaha ka mid yahay haddana maca daalik waxau ihi shaykhu lislaam ibnu taymiya alintisaabu ila alashcari bidca ashcari in loo abtirsadaa waa bidco sababta muxuu caynkaa u leeyahay marka ashcari la sheego dadka agtooda waxaa soo degdegaysa oo curfi ahaan haaliban ay u qaadanayaan ta'wiilkii sifaadka badankooda la awilaayay oo daahirkooda laga leexinayay baabkii iimaanka oo tasdiiqa lagu koobaayo mas'alat alqur'aan ama mas'alaة اlkalaam oo la odhanayo kalaam nafsi oo kalaamkii ilaahay laga dhigaayo kalaam nafsi mid sawd iyo xuruuf ka madrhan lana odhanaayo qur'aankan lisaanka carbeed ku yimi ee muxamed lagu soo rogay waa makhluuq iyo masaa-isha la midka abaa dadka agtooda u soo degdegaysa dadka agtooda uma soo degdegayso kitaabuliimaanoo keliya waxa ku yaalla laakiin agarka ashaaciro waxa ka caanbaxay baa agtooda u soo degdegaya saas aawadeed buu u yidhi intisaabka abulxasan alashcari loo intisaabka ashcari loo nisbo sheegtaa waa bidco waayo nisbadaasi bidcay ku caanbaxda marka tabliiqi nisbada noocaasi waxay noqonaysaa nisbatun ishtaharat bilbidca nisbo ku caanbaxday bidco waxaa loo yaqaanaa ariiqo khaas ah oo nahji gaara leh oo namad gaara u socota oo wax gaara qaba oo caqaa'idooda iyo manhajkooda u gaar yahay laakiin marka la yidhaahdo shaafici shaafici wuxuu ahaa imaam min a'immati sunna muxyi sunna lagu laqabi jiray kii sunnada nooleeyey marka intisaabka isaga loo nisbo sheeganayaa bisarfi nadar in dadka qaarkood ay huluwi ku sameeyeen aan loo baahnayn ay ku talax tageen aynu habeenkii dhoweyd bay tilmaamaynay markaan taas la eegin yacni isaga daata ahaantiisa sheikhaa sunniga ah abtirsadka uu loo abtirsado sheikhaa sunniga ah nisbo sheegadka loo nisbo sheegtaa haba ahaato mid laga fiican yahay laakiin ma noqonayso yacni nisbo qofka lagu tabdiicinayo noqon mayso laakiin hadduu noqdo ruuxu inuu yidhaahdo shaafici wuxuu yidhi mooyaane caalim kaleba aqbali maayo wuxuu yidhaahdo amaba shaafici ra'yigiisa inuu ka dhigto iyo ijtihaadaadkiisa asal adiladana doono inuu u celiyo sida shaafici un ku tago laa shaka kaasi inuu mubtadic yahay min xaysu liطlaaq hadduu yidhaahdo anigu shaafici wuxuu yidhaahdo dhan baan qaadanayaa bikulli cujarihi wa bujarih waxaan ka tegayaa ma jiro taa noocaasina waxa wayn waa arrin khalada waana arrin bidca ah laakiin culammadii hore ee shaafici ardaydiisa ahayd iyo kuwii ka dambeeyey iyo a'immadii kale ka dembeeyey iyo culammadaa hore kumay sugnayn inay iska wada qaataan shaafici wuxuu ku tegay oo dhan xataa ardaydiisii waxaa jiray ardaydiisii xataa masaa'il badan bay ku khilaafeen musani wuxuu ka mid ahaa ardaydii shaafici buu ka mid ahaa haddana maca daalik ulusulmadhab buu ku khilaafay shaafici hadda waa ulusulmadhab madhabta marka saddex meelood laga dhigo meel buu ku khilaafay abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani labaduba waxay ku khilaafeen abu xaniifa iyagoo saaxiibo iyo abi xaniifa ah waxay ku khilaafeen mid waliba ulus ama ulusaan midna ulusaan baaba la yidhahda waa ku khilaafay haddaan labaduba ku khilaafin madhabta marka saddex meelood laga dhigo laba meelood ahaan waatay xanafiyadu yidhahdeen iyaguba aimay ahaayeeno waa saddex imaam laakiin abu xaniifa waa alimaam alacdam walaa shaka inuu alimaam alacdam uu yahay rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo yacni dadka kale waa tabac laakiin rasuulka sala allahu alayh wasalam baa matbuucah oo la raacaya min bayni albashar oo itibaaca dhabta ah ee kaamilka ah la siinaya isagaana layna amray inaynu raacno raacitaan dhammaystiran raacitaan dhammaystiran inaynu raacno waxaa layna amray rasuulka sala allahu alayh wasalam laakiin axad rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sokeeya laynama amrin si dhammaystiran inayn u raacno oo wax kastuu yidhaahdo aynu ku raacno mid layna faray oo layna saaray maaha ee cid kastoo ilaahay iyo rasuulkiisa ka soo hadhay daacadoodu waxay muqayado ku tahay biaacati illaahi wa aacati rasuuli aacada ilaahay iyo aacada rasuulku waa mulaqa mid waloo aacada ilaahay iyo aacada rasuulka ka midi waa mulaqa waa la sii daayey qayd ma leh aiicu llaha wa aiicu rasuul aiicu llaha warasuul aayado badan baa ku soo arooray laakiin ciddii ilaah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay daacadoodu waa muqayadatun biaacati illaahi wa aacati rasuuli laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama aaacatu fi lmacruuf adiladu waxayna tilmaamaysaa ciddii kale daacadooda la amray hadday madax muslimiina tahay hadday waalido tahay hadday cid kale tahay hadday culamo tahay waxaa lagu aeecayaa uun waa wixii shareecada yani aan khilaafin baa lagu aeecaya laakiin wax macsiya cidnaba in lagu aeeca ma banaana wallahu aclam
jazaaka allahu khayr su-aasha shanaad waxay tahay ma qaacidadani ma waxay ka mid tahay qawaacidda shareecada qaacidada odhanaysa alqaatilu mujaahid wاlmaqtuulu shahiid ka wax dilaana waa mujaahid ka la dilaana waa shahiid ma qaacido ka mid a qaacidooyinka shareecada
qaacido qawaacidda shareecada ka mida oo odhanaysa alqaatilu mujaahid wاlmaqtuulu shahiid ma jirto qaacida waa la yaqaanaa waa shay yacni mutarida ama aghlabi ah waa qadiyatun kuliyatun tucrafu biha axkaamu jus'iyaatiha shaygu haddaanu qadiya kuliya ahayn marka horeba qaacido ma aha tacriifka qaacido marka la tacriifinaayo ahlucilmigu waxay ku tacriifiyaan waa qadiya kuliya tucrafu biha axkaamu jus'iyaatiha taasaa waxaa la yidhaha qaacida marka qaacida ma aha qaacida min qawaacid ashariica ma aha hal suuro waa dhici kartaa inay ku rumowdo oo wax khata'an u dhacay oo camdan aan ahayn waa dhici kartaa in markaa la yidhaahdo yacni ta noocaas oo kale waa ku dhacays oo waxaynu garan karraa saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam xudayfata bna alyamaan aabbihii oo xusayl la odhan jiray dee saxaabadii waxay seefta ku boobeen iyagoo gaal moodaaya goobta dhexdiisaana lagu dilay khata'an bay inoo u dhacday laakiin waa arrin khata'an u dhacay ee arrin camdan u dhacay maa laakiin wax camdan loo samaynaayo oo la odhanaayo dila kiina dilaana wuxuu yahay mujaahid ka la dilaana waa shahiid ee dila waa baail weey waa qaacidaة ibliisiya waa qaacido shayطaaniya oo ibliisiya weeye shareecadana aan asal ku lahayn waxay taasi xasuusinaysaa waxaa jiray nin la odhan jiray xallaaj oo suufi ahaayoo min ghulaati almutasawifa ka mid ahaa waxaa la odhan jiray alxuseyn ibnu mansuur baa la odhan jiray alxallaaj wuxuu soo baxay saddex boqol meelahaas markay ahayd hijiriyadu ayuu soo baxay ninkaasi hadallo badan oo kufriyu ku hadlay waa la qabto waa la xidhay ahlu cilmigii baa la weydiiyey sagaal sanuu xidhnaa caalim kasta waa la weydiinayey culammadii dhammaan waxay isku waafaqeen la su'aalay inuu gaal yahay ee gaa oo gaalnimo loo dilo dabeedna kufri iyo zandaqaa loo dilay iyadoo lagu fulinaayo man baddala diinahu faqtuluuh kii diintiisa beddela dila dabeedna xaddu ridda ayaa laga jaray oo waa la dilay saddex boqol iyo sagaal baan filayaa hijriyadu markay ahayd in la dilay suufiyadu ila alyowm ilaa maantadan waxay u qabaan weli ilaahay inuu ahaa culammadii islaamkuna waxay u dileen gaalnimay u dileen caalim iyo labiiyo saddex iyo afar iyo toban iyo labaatan tobanna kama fatwoon fuqahadoo dhan baa la weydiiyey wax alla wixii la gaadhi karo caalim ku khilaafay ma jirin dhammaan waxay yidhaahdeen gaalnimaha loo dilo sidii baana loo dilay suufiyadu ila alaan waxay leeyihin weli ilaahay buu ahaa qaar baa waxay haddaba doonaan suufiyada ka mida inay insaaf yaro sameeyaan markaasay waxay yidhaahdeen fuqahadii dishay waxay ahaayeen musiibiin way saxnaayeen waayo daahirka shareecaday ku dhaqmayeen isna wuxuu ahaa shahiid ya fuqahadii dishayee xaduriddo u dishay xuseyn ibnu mansuur alxallaaj way saxnaayeen oo musiibiin bay ahaayeen waayo daahirkii shareecaday ku camalfalayeen isaguna baatinkiibuu ku taagnaa suufiyadu waxay qabaan daahir shareeco iyo baatin shareeco iskhilaafsani inay jiraan waana baatil wax jira maaha la asla laha qolona daahirkii bay ku saxnay oo waa fuqahadii iyo culammadii fatwootay yidhahdeen isaguna baatin ahaan buu shahiid ahaa bay yidhahdeen hadalkan iyo hadalkaasi waxaad mooddaa nowcan maa inay siiro shabaho ma mooddaa calaa kulli xaal waxaa la sheegayaa wax asalle maaha waxay kala farqinayaan suufiyadu ay leeyihiin daahirka iyo baatinka kala duwan oo ay leeyihiin daahir ahaan in la dilo sax bay ahayd laakiin baatin ahaan shahiid buu ahaa waa war baatila waayo ruuxu daahirka inuu kaafir ka noqdo oo baatinkiisna uu noqdo mu'minun cinda allah waliyun lilaah daahirkana caduwun lilah noqdaa waa arrin aan dhici karin daahirkiiyo baatinkuna waa isku xidhan yihiin ya ruuxu hadduu marka waxa weeye daahir ahaan u kufriyo culammada islaamku waxay ku ijmaacsan yihiin aahir kafara daahiran wa baatinan cumar bnu khadaab radia allahu canhu waxa u yihi xadiiska bukhaariga ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqataca وإنما نؤاخذكم الآن ما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة marka dadka in daahir lagula macaamilayo ayuu xadiidku sheegaya xadiidka cumar bnu khaaab ee mawquufka axaadiista marfuucaana u daliila inii lam uumar an anqiba can quluubi الnaasi walaa ashuqa butuunahum dadkana daahirkaasaa lagula macaamili jiray daahirkaasaa lagu xukumi jiray culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin waatuu odhanaayo imaamu alxaramayn waa ka odhanayo usuuliyiintu waxay yidhaahdeen qofka yidhaahda hadal gaalnimo ah imaamu alxaramayn baa usuuliyiinta o dhan ka soo naqlinaya hadal gaalnimo ah ruuxa yidhaahda wa qasada tawriyatan hadalkaana uga jeeda si aan daahirkiisa ahayn oo macno kale uga qasdaaya kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaal marka culamada islaamku dhammaan saasay qabaan marka warka ay suufiyadu sheegeenna waa baatil kan kale hadda shabbahaana isaguna waa baatil weeye marka wax ka jira ma jiraan wallahu aclam
jazaaka allahu khayra aljazaa saa'ilkan wuxuu idhi sheekh waxaan ku jecelnahay ilaahay daraaddii waxaana jirta su-aal in badan maskaxdayada ku soo noqnoqoto oo isweydiinno su-aashaasi waxa weeye waa maxay xaalka ninka magaciisa la dhahdo xasaan xusein aadan oo jooga kenya yuu- muxuu yahay maxaadse ka taqaanaan noo faa'iideya jazaakum allahu khayr
yadaanan ehel u ahayn sifada uu sheegay inaan ku jazaahu allahu khayran waxaan haddana odhanayaa sida dee xadiidka uun ku soo aroortay in la yidhaahdee sunnada ah axabaka allahu aladii axbabtanii liajlih laakiin xaqiiqatan anigu sifada uu sheegaayo laa'iquma ihi waxaanan odhanayaa allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun waakfir lii maa laa yaclamuun wajcalnii khayra mima yadunnuun sida uu yidhiba hore uu yidhi asidiiqu alakbar abu bakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaah marka la ammaano abu bakar wuxuu odhan jiray allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu ha i qabanin waxay odhanayaan wakfir lii maa laa yaclamuun ina dhaaf waxaynay garanaynin oo aynay ogayn wajcalnii khayra mima yadunnuun igana yeel siday ugu malaynayaan si ka wanaagsan ninka la yidhaahdo xasaan la yidhaahdo waa nin haali ah manhajka uu ku yeedhayaana waa manhaj waa manhaj ulkhawaarij waa manhaj haaliya oo talax tagan waxaanu markaa raacay afkaartii cabdulqaadir cabdulcasiis ama sayid imaam kutubihiisa uu ku qoray ayuu markaa raacay waxyaalaha qaarkoodna waxaaba dhici karta inuu ziyaado keliya dad fara badan ayuu dhiiggoodii bannaynayaa fataawooyin fara badan oo baatilana waa fatwoonaya marka waxaa ku sugan jur'a hayr caadi ah ayaa ku sugan ou ku dhiiranaayo waxay ahayd in laga gaabsado ama layska ururiyo shaabkuna waxay ka dhigteen mufti oo kale ka dhigteen cilmi bisil nin markaale ma aha laakiin hadal badnaanta dadka qaarkood laga yaaba inay kedinayso laakiin ta noocaasa in lagu kedsooma maha waayo cilmigu ma aha kasrat alkalaam cilmigu waa fiqhi iyo malako qofku aqoon ahaan ugu yeelanaayo shareecada masaa-isha sharcigaa markuu ka hadlana ruuxa cilmiga lihi waxaa lagu gartaa intuu asiibayaa ka badan intuu ku khata'ayo intuu garanayaana ka badan intuu ka jaahilka yahay cilmiguna wuxuu keensanayaa qofku waxaanu garanaynin inuu ka gaabsado a'immadii waaweynayd baa odhan jiray laa adri falkullu min ahli almanaaxi alarbaca yaquulu laa adri fakun muttabica ala'immat alkibaar waxay odhan jireen laa adri laa adri waatay a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen ina axadahum la yuftii fii masaa'ila low caradat licumara la jamaca laha ahla badrin midkood wuxuu ka fatwoonayaa masaa'il haddii cumar ay ku iman lahayd reer bader uu u kulmin lahaa ta kale a'immadu waxay odhan jireen iyaaka wa mas'alatu laysa laka fiiha iimaan bikulli jur'a buu wax kasta kaga fatwoonaya dila oo laaya idinkuna mujaahidiin baa tihin kala dilayna waaba sheegideen markii horena ninkan waxaa buunbuuniyey qolada ictisaamka aad iyo aad u buunbuuniyey oo sare u qaaday fadiilat ashaykh alshaykh alcallaama alkab markaasi aad u tanwiihiyeen markii dambe yagii baaba ku soo jeestay kamaa qiila inqalaba asixru cala asaaxir markaasuu iyaga laftoodii waxau yihi jamaacatu alictisaam waa jamaacatun kaafiratun murtadda waaba gaalaysay oo milladdu ka saaray markii horena dadka iyagaa baray iyagaana sare u qaaday oo dadka ka dhaadhiciyey oo meel walba ka riday oo xayaysiiyey shaacirkii wuxuu yidhi wa axyaanan calaa bakri akhiina ida lam najid ilaa akhaana in la yidhahdo gaalada iyo muslimiintii isku wada qarxiya oo la yidhahdo muslimiintii laaya oo la yidhaahdo waxa weeye ha u aaba yeelina idinku jihaadkiina waayi maysaan nabiguna sala allahu alay waslam baabkii dimaaga waa adkeeyey ya nabigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli mu'min adduunyadao dhanoo baaba'da baa qof muumina in xaqdarre lagu dilo ka sahlan marka xurmada qofka muuminku waa weyn yahay sharciguna aad buu adkeeyey dadna waa sahlayaan waa fudaydinayaan fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaءat yowma alqiyaama nabigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada waa ka sajrinayay ficilkii isagoo dhacay oo weliba ta'awul u dhacay iska sameeya ma odhanayn wuxuu ku canaanayay markuu dhacay dabadeed xataa fakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah ida jaءat yowma alqiyaama afalaa shaqaqta can qalbihi xata taclama aqaalaha am laa yani axaadiista saxiixa ah waxaa ku sugan zajri badan oo baabkaa la zajrina culamada lafteedu waa tacaninaya cidna u joojin maayo xukuumaadkii oo dhan buu wada gaalaysiinaya aan waxba ka reebin biduun istisnaa kuwii xukuumaadka masuul mas-uulada ka ahaa ee mas-uuliyaadka sare loo dhiibay buu dhammaan wada gaalaysiinaya ciidamadii oo dhan buu wada gaalaysiinaya cidda intikhaabada iyo doorashooyinka samaysuu gaalaysiinaya culamadii buu tacninaya ahlucilmiga qaarkood bu wuxuu ka sheegaya fataawooyinaan jirin sida xukuumadda sacuudiga ayaa markaa culamada akaabirta ah qaarkood gaalaysiiyeen sheekh albaani baa gaalaysiiyey wax la mid a muwaalaatulkufaar buu leeyahy tafsiil ma leh waa wada kufri akbar inaba wax tafsiila ma leh ninkaasi cadaa'imta uu ku dhacay iyo waxyaalaha uu ku dhacay aad iyo aad bay u fara badan yihiin cajladiisu waa fara badan yihiin way isku noonoqonayaan wuxuu tan ku soo sheegu tanna ku sheegaya ta kale ku sheegaya ta kale canaawiinta iyo magacyada baa kala duduwan cunwaan buu markaa samaysanayaa cunwaankaasuu dabeedna markiisa markaa intuu ka hadli jirayba soo gudagelinaya markaasa la cunwaankaa wuxuu ka galay labaatan muxaadaro wuxuu ka galay toddobiyo toban muxaadaro wuxuu ka galay ka badan markaa tan noocaasa in lagu kadsoomo ma aha carabkiisuna yacni waxaa ku sugan cay badan waa alfaadda iyo tacaabiirta uu isticmaalayaa waa tacaabiir iyo erayo caydu ku badan tahay calaa kulli xaal ninka noocaasa arrinkiisu waa iska waadix waa iska cadyahay qolii hadda ictisaamkuna markuu iyaga ku soo jeestay ayuunbay yidhahdeen ashradiisii lama duubi karo laakiin markii hore iyagaa nashin jiray iyagaa duubi jiray tasjiilaadkoodaana lagu duubi jiray iyagaana xayaysiin jiray waqhtiyada qaarkood muxaadaro uu galay intay sideeda u soo qaataan ayay dabeedna markaa ay sidii haddana u ilqayn jireen oo u tuuri jireen bacdi ka midi muxaadaraadkii u galay bay aad iyo aad u soo qaadan jireen ayna u nashrin jireen isuna dhiidhiibi jireen dhallinyaradoodana aad loogu nashrin jiro loogu dhiibi jiray marka ninka noocaasi waa nin saasa xaalkiisu yahay marka in lagu kadsoomo ma aha waxaan dadka ugu naseexaynayaa dariiqa xaqa in loo noqdo la yskana ilaaliyo wax kasta oo markaa khilaafsan dariiqa xaqa ah hadday ninkaa tahay iyo hadday keyrkii tahay ruux walbana waxa anfacaya itibaaca uu la yimaado iyo raacitaanka u shareecada raaco taas baa anfacaysa hebel inaad u sacabiso iyo hebel markaa inaad ayiddo iyo hebel inaad markaa u gargaarto iyo hebel inaad daafacdo iyo hebel inaad weerartaa waxba ku anficmaysa camal saalixa ku anfacay waxaad weeraraysaa hadduu baatil yahay liajli illaahna aad u weerarto ajar baad ka helaysa waa camal saalixa haddii waxaad weeraraysaa ay tahay shay xaqa weerarka aad weeraraysana waad ku dabaabaysa waxaad ku noqonaysaa aasim wa khaasatan bacda albayaan haddii waxaad weeraraysaa baatil yahay laakiin liajli illah aanaad u weerarayn ee casabiya iyo isdifaac iyo daa'ifo inaad daafacaysa iyo wax la mida aad u weerarayso markaana waxaad noqonaysaa mid ku dambaabaa marka alikhlaas walmutaabaca waa in lagu dadaala la yimaada isagana waxaan ugu naseexaynayaa inuu ilaahay u toobad keeno o ilahay u soo noqdo man taaba taaba allahu calayh kii toobad keena ilahay waa ka toobad aqbala ruux walbana waxaa la dhigayaa qabri xabaal baa la dhigayaa ruux wax u tarayaa ma jiro ruux daafacayaa ma jiro ruux looyar u noqonayaa ma jiro qof kuu sacabiyaa wuxuu kuu tarayaa ma jiro qabri madow baa qof walba ka horeeya laba malak baana u imanaya man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka yowma alqiyaamana su-aalaheedii waa ka dambeeya qofku wax kastuu yidhaahdana waa qoranta oo wax loo katibay abaalkeedana waa la kulmaya allah aan ka baqanno ha loo noqdo taacada ilaah iyo taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam ha loo noqdo waxa khilaafsan ha laga tago ta lagu badbaadaya waa taacada ilah iyo taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa lagu badbaadaya waltandur nafsu maa qadamat liqad naf waliba ha eegto waxay beri u hormarsanayso maxaa kaa horeeya rux waliba ka fikiro caaqibadiisi cibdambeedkiisa ha eego wuxuu qarsanaya wuxuu muujisanayaba allah baa taalacanaya arkaya ilaahay baana ka jazaynaya rux waliba camalkiisaa la hor keenayaa in khayran fa khayran wa in sharan fa sharan saas aawadeed waa in loo noqdaa xagga ilaahay waa in loo noqdaa ilaahay waa in loo toobad keenaa masaaligta iyo dariiqyada aan fiicnaynna waa in laga soo noqdaa waxa lagu badbaadaya qofka anfacaya waa in loo soo noqdaa allah waa in loo toobad keenaa rabbina laga baqa نفعنا الله بها جميعا والله أعلم
jaزاك الlaه khayr الجaزاء su-aasha kale waxay tahay waxaa jira takفiir fara badan ayaa ka jira saaxada caalamka ama wadamada islaamka waxaana laga yaabaa qof muslima in lagu gaalaysiiyo daliil la-aan haddaba su-aasheedu waxay tahay ay yidhaahdeen gaalaysiintan dadka la yska gaalaysiinayo iyadoon daliil loo haynin xaggay ka soo gashay dadka dhallinyarada ah ee arrintaasi ku sugan
takfiirkan quluwiga ku jiro ugu horeyn horta takfiirku minhu xaqun wa minhu baatilun takfiirku wada baatil ma aha takfiirka qaybna waa xaq qaybna waa baatil marka atakfiru bixaq iyo atakfiru bigayri xaq baa loo qaybinayaa gaalaysiinta ciddii ilaah iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen waxa waajiba qof kastoo muslimi inuu gaalaysiiyaa ku waajiba su-aashu markaa waxay ku saabsan tahay takfiirka guluwigu ku sugan yahay waa takfiiru waa atakfiiru bigayri xaq waa takfiirka xaq darro wax lagu gaalaysiinayo haddaba gaalaysiintaa xaqdarrada wax lagu gaalaysiinayo waa laysku tuurtuuraa idinkay xaggiinna ka timi iyo idinka idinkaa la gaara iyo annagu shaqo kuma lihin waxaa jira dood nin suufiya iyo nin ictisaam ah iyo nin islaaxi ay wada galeen idaacaadka qaarna laga sii daayey kii suufigaha wuxuu yidhi takfiirkan dadka la gaalaysiinaayo qoladiinna wahaabiyada ayaa xaggeeda ay ka timi marka idinkaa ku rabeeyey shabaabkan iyo dhallinyaradan qoladii ictisaamku la hadlaya shabaabkan idinkaa ku rabeeyey sidan ay wax u gaalaysiinayaan waxa idinku barteen bayna ku socdaan kii ictisaamkaana wuxuu yidhi wuxuu ka yimi takfiirkan iyo gaalaysiintani ikhwaan muslimiinka markii lagu dhibaateeyey jeelashii iyo meelahaas xaggooda gaalaysiintan iyo ashyaadani ka timi ay quluwi ku sameeyeen labadii midna ma odhan suufiyada xaggooda takfiir uma nisbayn wahaabiye marka la iطlaaqayana waxaa loo jeedaa maxamed ashaykh moxamed ibn cabdilwahaab wahaabiye marka la iطlaaqayo la sheegayana waxaa loo jeedaa asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab iyo ciddii dariiqadiisii ku sugan oo ardaydiisii iyo culammadii yacni nahjigiisa iyo dacwaddiisii waday ayaa looga jeedaa sheikha alla ay yidhaahdo moxamed ibnu cabdilwahaab la yidhaahdaana wax quluwiya lama iman cidda uu gaalaysiinayay waxay ahayd ciday nusuustiiyo adiladu gaalaysiisay oo shirkiyaad iyo kufriyaad ku dhacday cidduu gaalaysiinayay ciddaasay ahayd kutubtiisina waa la hayaa hadday kitaabu tawxiid tahay hadday kashfu shubahaad tahay hadday usuulu salaasa tahay hadday rasaa'ishiisa kale tahay yacni kutubihiisa faraha badan leh majmuuc iyadoo ah baaba la kulmiyey oo mualafaadkiisi iyo rasaa'ishiisi la ysugu keeno waxaanan salaf u lahayn kuma tegayo rasaa'ishiisa uu kula doodaayo yacni dadkii xataa rasaa'isha u soo qoray rasaa'ishiisa uu kula doodaayo dadkii qoraallada iyo rasaa'isha u soo qoray markaad aragto xujooyinku ku soo aroorinaya waxaan odhanayaa qolo kasta waxaan u deliishanayaa oo kula xujaytamayaa kutubta ay ictimaadaan hadday shaaficiye yihiin iyo hadday maalikiye yihiin iyo hadday xanafiye yihiin iyo hadday xanaabilo yihiin yagaa inoo dhexa marka nusuusta iyo adiladu waxay cidday gaalaysiiyeen buu gaalaysiinaayey ahlu cilmiguna sheegeen inay gaala yihiin miduu xaqdarro dadka ku gaalaysiinayay ma ahay laakiin beeno badan baa laga faafiyey waxyaalo badan aanu qabinna waa laga sheegay beenaha cidda ka sheegtayna waxaa ka mid a daxlaan axmed ibnu zayni oo kitaabkiisa addurar usaniya risaalada yare la yidhaahdo ashyaa aan jirin oo aanuu shiikhu qabin ku qoray waxaa ka mid a ashyaaduu ku qoray aanu shiikhuna qabin wuxuu idhi maxamed ibnu cabdilwahaab jumco kasta markuu khudbadaynaayo salaadda jimco ka hor wuxuu khudbadda ku soo dari jiray man tawasala bijaahi الnabiyi salى اllahu alayh wasalama fahuwa kaafir fii kuli jumca jimco kasta sidaasuu ku khudbadan jiray buui waana kadib asal male bale kutubtiisa waxaa ku taallaa masalada altawasul biljaah ku saabsan inaanu xataa cidda la timaadda ku inkirayn maadaama culammada qaarkood ay banneeyeen oo ay culammadu isku khilaafeen kutubtiisay ku taallaa isna kadib iyo iftiraa buu ka sheegay ah jumco kastuu ku khudbadayn jiray man tawasala bijaahi اnabiyi sala allahu alayh wasalama fahuwa kaafir iftiraa'aad iyo beeno badan oo kalena waa ku qoray waxaa ka mida beenaha uu ku qoray ee uu ka faafiyey inuu yidhi wuxuu qalbiga ku qarsan jiray inuu nebi yahay laakiin dadka uma sheegi jirin daxlaani baa ku qoraya addurar saniya bal hadduu yidhi dadka uma sheegi jirin oo qalbiguu ku qarsan jiray isagu siduu ku ogaaday ma quluubtu taalacdaa kayfa calima mise waa loo waxyooday waxaa taa ka mid a axaadiis been abuur oo uu sameeyey daxlaani baa samaynaya oo wuxuu yidhi nebigaa wuxuu sii sheegay waadiga caynkaasee bani xaniifa waxaa ka soo bixi doona qarniga labiyo tobnaad mid laba geesoo shaydaan leh oo dadku fitna ay kaga sugnaan doonaan ilaa akhiri dahri nebigaa sheegay buui qarnigana wuu xadido qarniga labiyo tobnaad buu yidhi buui markaasuu wuxuu odhanayaa xadiiskan ma garanaayo cid soo saartay walow xadiiskani inkastuu shawaahid leeyahay iyo waxyaalo xoojinaya hadda bal beenahaas inta istaba yaalinta almuhim waxyaalo badan oo beena baa laga sheegay waxaa ka mid ah maxamed maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu odhan jiray bay yidhaahdeen ushaydaa nebiga ka khayr badan waana been beenaha qaarkood isagoo nool baa loo qoray shiikha markaasaa labiyo toban mas'alo wuxuu odhanayaa laba iyo tobankaa mas'aleba waxaan kaga jawaabayaa subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim markaa beeno badan baa laga faafiyey almuhim takfiirka qulubi ku sugan yahay sheekh maxamed laguma aqoon inamadiisii iyo ardaydiisii iyo culammadii wax ka sii baratay iyo culammada hadda nool ee waaweynee la yaqaano midnaba laguma yaqaano takfiirka qulubiga ku sugan yahay casrigan culammadaa garanaysaan hadday tahay yani mashaayikhda dhimatay oo uu ka mid yahay samaxatu الshaykh cabdاlcaziz ibnu baz raximah اllah wakadalika ashaykh alcalaama maxamed ibnu salix alcuthaymiin wakadalika mashaayikhda kale badan hadday ibnu khudayaan tahay hadday ibnu qucuud tahay oo lajna daa'ima labaduba ay ku jiri jireen hadday tahay markaa culammada kale waaweyne hadda nool oo muftiga hadda jooga hadduu yahay haddii markaa waxaa weeye sheekh saalix fawsaan hadduu yahay culammada kale akaabirta ee waaweyn ama markaa waxaa weeye ha ku magacawnaadaan yacni hay-atu kibaar alculamaa ama culamo kaleo akaabiraba ha ahaadaan sida cabdimuxsin cabaad iyo culammada kale la midka ah dhammaan takfiirkaa huluwigu ku sugan yahay beri bay ka yihiin shaqa kuma le saas aawadeed nisbada loo nisbaynaayo o la odhanaayo waa min alwahaabiya waa nisbatun baatila takfiirkaa huluwi ku sugan yahay maxamed ibnu cabdilwahaab iyo ciddii dariiqadiisa ku sugnayd culammada dhimatay iyo kuwa noolba beri bay ka yihiin takfiirkaa huluwi ku sugan yahay shaqa kuma le suufiyadu waxay iska dhigaan inay ka beri yihiin takfiirka huluwiga ku sugan yahay haddana alxad alawfar ama nasiibka yacni nasiib weyn bay ka qaateen ama kaalin libaax bay kaga jiraan takfiirka huluwiga ku sugan yahay ee talaxtagu ku sugan yahay maanta waxay aada u sheeg sheegaan ay kana cawdaan shabaab suufiyadu war suufiyo hore oo kacday baa jirtay oo sida shabaabka u shaqayn jirtay maxamed cabdilla xasan iyo daraawiishtiisii suufiyay ahaayeen dariiqadooduna axmediyay ahayd oo saalixiyay ka ahayd ummadda qaybtooday gaabiyeen oo ay dab saareen oo aynay cidnaba kala reebin madax iyo manjo ya aynay kala saarin qabaa'il dhandhiigooda xalaashadeen sida shabaabku hadda u mucaamilaan bay u mucaamili jireen maanta shabaabku waxay yidhaahdaan maxamed cabdulla xasan baanu ku dayanaynaa suufi buu ahaa suufi ayuu ahaa dee soomaali isaga ciddii raacday mooyaane intii kale waa gaalaysiyo milladdu ka saaray dhiiggoodana waa bannaystay xoolahoodana waa bannaystay taasi waa mid xagga qaadiriyada haddii la eego qaadiriyadu saalixiyada iyaguna waa gaalaysiiyeen milladay ka saareen uways dariiqada qaadiriyada uwaysiya zaliciyaa la kala yidhaahdaa way u kala abtirsadaan uways wuxuu tiriyey gabay carabi ah oo uu saalixyada kaga hadlayo midhihiisii ma wada hayo laakiin midho ka midaan sheegayaa wuxuu yidhi isagoo saalixyada sheegaya hum ulmubiixuuna dimaa'a alculamaa waalmaala waalxariima hum ibaaxiya yacni dhiigga culammaday bannaysanayaan maalka iyo xariimkana waa bannaynayaan waa ibaaxiyo saalixyaduu sheegay waa soo waday waxaa ka mid ahayd isagoo saalixyada sheegaya laa yaqtaduuna khalfa man lahu shacar siimaahum altaxliiqu kalwahaabiya ilaa uu ka yidhi wayafcaluuna annukra fii dikrihim qawla wa ficlan yaqtadii kufraaniya nasuhum biaayati man zuyin fii faطiri الsama kama fi اlxaashiya wa bixadiiثi axmeda khayr اlwaraa hum sharu اlkhalqi hum dajaaliya tuuba liman qatalahum aw qataluu hudaka fii nasi اlbukhaari aatiya yquul axmed bnu xajar waramluna wa kulu caalimi min alcirfaaniya laqatlu waaxidi min ulaa'i afdalu min mi'ati kufrin caadiya wuxuu yidhi nimanka saalixiyada la yidhaahdaa inay dee wahaabiye gaala a yihiin isagu wahaabiyuu ka dhigaya wahaabiye gaala inay yihiin hadda waa suufiya isla yihiin kuwii suufiyada la ahaa hadduu sidaa leeyahay ma dadka kaleu caana u lisaya ya wuxuu leeyahay waxaa u daliila aayadda markaa waxaa u daliila aayadda yani ku sugan faatir afaman zuyina lahu suuءa camalihi fara'aahu xasana sida xaashiyada saawiga ku sugan malaa saawiga wuxuu yidhahdaa wahaabiyaday ku saabsan tahay aayaddu aayadduna waxay ku saabsan tahay ahlu dalaal tafsiirku sidaa ku fasiraya waa bail axaadiistii khawaarijdu deedna u daliishanaya wa bixadiisi axmeda khayr lwaraa hum sharu lkhalqi hum dajaaliya tuuba liman qatalahum aw qataluuhu daka fi nasi lbukhaari aatiya qaala axmed bnu xajarin haytami buu sheegaya wa ramluna waa labadii qamaraankii ya waa nihaayadii iyo tuxfadii buu kala jeedaa saaxibu nihaaya iyo saaxibu tuxfa qamaraan bay ula baxeen wa kullu caalimin min alcirfaaniya caalim kastoo ahlumacrifaha ka midina waa yidhi hee laqatlu waaxidin min ulaa'i afdalu min mi'ati kufrin caadiya mid saalixiyada ka midoo la dilaa boqol gaal oo la dilay ka khayr badan tahay talow dadka kalena muxuu odhanaya kii suufiyada la ahaa hadduu leeyahay mid ka midoo la dilaa boqol gaal in la dilo ka khayr badan marka takfiirka saasay xadal awfar uga qaateen oo igu leeyihin culammadii ibnu taymiye way gaalaysiiyeen suufiyadii hore qaar badan baa gaalaysiiyey oo yidhi waa zindiiq culamo badan oo kale ay gaalaysiiyeen wixii nixladooda iyo dariiqooda khilaafa milladda waa ka saarayaan yagana halkaa idhi ikhwaanka u kaale ikhwaanku takfiirka guluwiga ku sugan yahay waxay doonaan inay iska durkiyaan oo waxay yidhaahdaan wahaabiyada safka suufiyaday soo galaan dabeedna waxay yidhahdaan wahaabiyada ayaa gaalaysiintaas iyo waxaas ku talax tegey oo xaggaa la timi xaqiiqaduna saa maha takfiirka quluwi ku sugan yahay xagga dhallinyarada marka laga eego cidda raabaqaaday waxa weeyaan waa ikhwaanka dacwatulikhwaan buu ka soo baxay takfiirka quluwi ku sugan yihi altakfiir walhijra xagguu ka yimi waa min alikhwaan buu ka samaysmay sayid qudub yuu ahaa ma wahaabi buu ahaa mise ikhwaani buu ahaa ikhwaani buu ahaa kutubtiisii takfiir baa ka buuxa saaxiibbadiis baana ka markhaati kacay in takfiir ka buuxo qardaawi sow aqoonta marka la eego ragga ikhwaanka ugu aqoonta roonka ma mid ahaa wuxuu idhi marxaladan dambe waxaa soo baxday kutubtii sayid qudub baa soo baxday wa hiya tandaxu bitakfiiri iyadoo takfiir sidaa u da'aysa saaxiibbadiis kalaa ku markhaati furo iyaguna takfiirka ku sheegay guluwiga iyo takfiirkaasi kutubtaa waa ka buuxaa waa ku suganya jamaacatu shukri mustafaa markii ikhwaankii la xidhxidhay oo jeelashii ay galeen oo la cadaabay oo la dhibaateeyey waxaa jeelasha dhexdoodii ka samaysmay koox la yidhaahdo jamaacatu shukri mustafa waa qoladii markii dambe la baxday alhijra watakfiir qoladaasaa soo baxday masar bay ka soo bilaabantay belede kalena way u tallowday beledkeennana way soo gaadheen ikhwaan bay ahaayeen dhallinyaradii ikhwaankee la cadaabaye la dhibaataynaya inay ka mid ahaayeen sababta keensatayna waxay tahay takfiirkaas xamaas fara badan iyo jibbo diintii loo qabo iyo aqoon fiican aan diinta loo lahayn iyo duquud isu raacay saddexdaa umurood baa kulmay u fiirsa hadda qofka daqdi kastaaba ha ku yimaado iyo culays iyo dhibaato kastaa ee hadduu cilmi leeyahay dee cilmigaa dabdinayoo xadaynaya imaam axmed ibnu xambal waa la dhibaateeyey waa la xidhay waa la garaacay waa haddana waxa weeye dee quluwi kuma dhicin a'immadii kale saasi laeg ya ibnu taymiya saasi laeg ibnu taymiya waa la waa la dhibaateeyey waa la xidhay aksara min maraa la xidhay markii dambena jeel gudihiibuu ku dhinta maydkiisii baa jeelka laga soo saaray abu xaniifa waa la xidhay jeelkuu ku dhintay jeelkaa laga soo saaray maydkiisii culamo kaloo badan baa la xidhay oo la dhibaateeyey marka ruuxu hadduu marka cilmi iyo qawaacidu ku socdo uu haysto dee cilmigaa u iftiinoo u nuura cilmigaasuu raacaya isagaa dabdinaya oo xakamaynaya iskama tallaabayo laakiin cilmi xadeeye qofku haddaanu haysanin oo marka horena cilmi fiican aanu lahayn mar labaadkana xamaasadda iyo jibbadu ay ku badan tahay mar saddexaadkana dhibaato u raacdo iyo daqdi iyo culays iyo dhibaato waa infijaaraya gulwi buu ku dhacaya waa talax tegaya ya marka sida waxa weeye guluwigaasi ku soo baxay asaalatan saas yadaa bay ahay ay ku timi kutubtii sayid qudubna sidii bay uga buuxaa takfiirkii ikhwaanku waxba kama sheegi karaan agtooda wuxuu ka yahay yani waxa weeye qad jaawaza alqandara ya dadki waxay aada uga daba dhaceen markii la yidhi waa la dilo waxaa loo dilay diinta daraaddeed taasay dadkii aada uga daba dhaceen nin gaal ahaa ayaa wuxuu yidhi alla waxaan jeclaan lahaa in lay qabto oo mabda'ayga lay dilo sidii sayid qudub loo dilay dadku kutubtayda ha u akhristaan sida sayid qudub kutubtiisa u akhristeen kutubtiisu iyadoo suuqa taallo ayna aada u faafin oo dabcaddii koowaadee la daabacay ay dhammaan weyday baa la dilay daedna saasaa loo kala boobay mid waliba wuxuusi waa bal eeg waxa yani markaa ku sugan caatifadii lala caatifoodaa waxay keensatay in laga daba dhaco markii dambena waxay noqotay madhab qutbiya dariiq iska gaaray noqotay qolyihii haddaba markaa quluwigaas ku dhacay oo ikhwaanka xaggiisa kala yimi markii dambe waxay ogaadeen markii wax walba la weydiiyo oo la yidhaahdo ma daliil oo daliilkii ku soo adkaaday oo ay xujo sheegi kari waayeen ayay xagga wahaabiyada waxay u soo doonteen bal inay kutubahan markaysaa bal inay wax ka helaan ama aqwaal ay wax ku xujeeyaan ama adillo inay wax ka helaan ya adeegsi bay u yimaadeen laakiin dariiqadan qaar marka hore ku taxnaa may ahayn qaar nahjigeediiya siday ahayd u dabaqayna may ahayn takfiirkan waxay kala yimaadeen ikhwaan hadda qaacidaso waxa weeye takfiir sow laguma yaqaan takfiirka lagu yaqaano qaacida miday salafiye ka qaadatay ma aha miday wahaabiye ka qaadatayna maaha waa miday ikhwaan ka qaadatay nimankii waxa weeye ikhwaanka ahaayee ay ku kulmeen meesha marka afghaan iyo bakistaan bay ku ta'asureen nimankaasay ka qaateen nimankaasaa raadiyey iminkana ninka haystaa waa nin misri ah waana nimankii markaa ay heshiiska wada galeen nimankaasaana ta'siiliyey sayid imaam iyo ragga la midka ah baana munadiriinta ahaa oo afkaartan inay markaa sayid imaam waa laga yaabaa dhallinyarada badankooda inayna garanayn magac muntaxala loo yaqaana cabdulqaadir cabdilcasiis baa loo yaqaanaa kitaab la yidhaahdo aljaamic fi طalab اlcilmi الshariif kitaab la yidhahdo alif iyo alcumda fi icdaad اlcudda waa nin haaliyo huluwi ku sugan yahay oo talax tegey ninka noocaas ah takfiir haaliyuu ku sugan yahay nahjiga culammada kuma sugna ummadda badankeedana waa gaalaysiinaya ummadda badankeeda waa gaalaysiinaya mala mawdic kale ay ku habboon tahay ama mar kale in laga hadlee marka ninka noocaas ah raggii ay kulmeen buu ka mid ahaa ay dhallinyarada u ururin jireen ee afkaartan ku ta'siiriyey iyo ninka hadda haysta iyo iyo rag badan oo kale oo la mid oo iyaguna marka waxay ka soo cararay xagga masar asalkeeduna ka asalkooduna ka soo jeeday ikhwaan marka qaacido takfiirka ay la timi miday culammada xarameynka iyo culammada sacuudiga kala timi ma aha waa miday kala timi yacni wax markaa ka soo dhambalmay ikhwaan xaggii ka soo dhambalmay ay kala timi marka halkuu ka soo jeeda waa halkaas waxaa laga bixi karaana waa in cilmi shareecada loo yeesho oo loo aqoon yeesho oo shareecadii la barto taas yadaa baa lagaga bixi karaa nahjiga culammada raasikhiinta ana la laasimo asaakirta iyo kuwa markaa waxaa weeye inxiraafku ku sugan yahayna layska jiro waan kutubtooda iyo rasaa'ishooda iyo markaa waxooda aan la taalacan oo aan la eegin taas yadaa baa lagaga bixi karaa loo noqdo usuusha saxda ah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam culammada raasikiinta ana la laasimo yacni fahamkii salafka kitaabka iyo sunnada loo fahmo culammada raasikiinta akaabirta ana markaa la laasimo nawaasisha yimaada iyaga la fatwo weydiiyo taasaa laga bixi karaa masaa'ibka iyo fitanka wallahu aclam
jasaaka allahu khayr aljasaa su-aasha kale waxay tahay waa maxay shuruudda loo dhigo towbadda qofka bidco ku dhaco ama qofka bidcoolaha towbaddiisa shuruudda loo dhigaa waa maxay
shuruudda loo dhigayaa waa shuruudda dembiyada kale loo dhigo ayay la mid tahay waana la garanayaa shuruudda dembiyada loo dhigo aliqlaacu cani dembi waa in dembigii marka laga foqaa yani qowlan wa ficlan waa in mid walba looga foqaayo ictiqaadan waa in laga murugoodaa oo laga tiraanyoodaa yani dembigii iyo xumaantii laga tiraanyoodo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam annadamu tawba saxaxahu lalbaaniyu tiraanyadu waa towbo waxaa kaloo loo shardinayaa alcasmu calaa an laa yacuuda ilayhi abadan waa inuu go'aansadaa inaan weligii dib ugu laabmin waa inuu casmiya asharط araabic waxaa loo shardinaya alikhlaas waa inuu ikhlaas la yimaadaa ilaahay dartii wakhtigaasina waa inay tahay wakhti towbadda la aqbalayo bidca haddaba marka laga toobad keenaayo iqlaaceedu wuxuu yahay bidcadii kitmaan baa ku jira alcalaamaة bnu اlqayim waxa uu yidhi kulu mubtadicin kaatimun walaysa kulu kaatimin mubtadica mubtadic kasta waa kaatim lilxaq xaqu qarinaya oo shay sunnada ka mida ayuu qarinaya laakiin kaatim kastoo xaq qariyey mubtadic ma aha saas aawadeed bidco marka laga toobad keenaayo waa in bidcadii la caddeeyaay oo la bayaamiyaa tabyiin haddaan lala iman toobaddii asix mayso ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim yani waxaa la shardiyey marka kitmaankii laga toobad keenaayey ila mubtadic kasta waa kaatime oo shay sunnadiiyo xaqii ka miduu qarinayaaye waa inuu wuxuu qarinayey waa inuu caddeeyaa haddii kale dembigii kama bixin waana inuu islaaxiyaa wuxuu fasaadiyo kharibay yani waa mid loo shardinaya taas weliba culammadu waxay odhan jireen wax tanaaqudoo sidaa ka hor imanaya waa inaanay ka muuqan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la sugayaa salaaxulxaal inuu markaa ku sugnaado mar hadduu bidco ka toobad keenay muddaa la baxnaaninaya culamada qaarkoodna waxay xadideen sanad oo waxay dhahdeen muddo sannadaa la baxnaaninaya waxaynay ka qaateen taas asarka cumar bn khadaab ee sabiiq ibnu cislin cumar wuxuu sugay muddo sannada ayuu sugay markii wax khilaafsani intaa ka muuqan waayey markaa dabadeed ayuu dadkii u fasaxay marka ahlucilmiga qaarkood saas yadaa bay u xadideen iyagoo asarkaas yani u cuskanaya salaaxulxaalka markaa u eegaaya yani sanadka marka tabyiin waa lagama maarmaan ibnu bata waxa uu ku soo arooriyey kitaabkiisa alibaana inuu u yimi cabdullaahi mubaarak nin baa u yimi markaasuu yidhi aan kuu soo galo markaasuu maxaad ahayd markaasuu hebel baan ahay markaasuu kii jahmigaa miyaad ahayn markaasuu yidhi waan ahay waan ka toobad keenay atuubu ila allah markaasuu yidhi laa xataa yadhara min towbatika milu aladii dahara min bidcatik kaa dhegaysan maayo ilaa towbaddaada ay ka muuqato wixii bidcadaada kaa muuqday wax la midii ilaa ay towbaddaada ka muuqato kaa dhegaysan maayo buui iga noqo buui marka muddada ay yidhahdeen culamadu oo la baxnaaninaya waxaa la eegayaa in tanaaqud ka muuqda iyo in kale waayo haaliban dadka ahlubidacii waxaa lagu yaqaanaa tanaaqudaadkooda badan sidaas aawadeed ayaa markaa saas yada ah ee ahlucilmigu u yidhaahdeen muddada salaaxulxaalka la eegayo sidaas yadaa bay ahlucilmigu u yidhaahdeen ay u tilmaameen markaa khulaaso ahaan ama si kooban taas yadaa baa loo shardiyaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayr aljazaa su-aasha kale waxay tahay mawqifkan dambe ee kooxda ictisaam la idhaahdaa ay qaateen ma loo arki karaa ama ma ma noqon kartaa towbad ay ka toobad keeneen qaladadii hore ee ay galeen ee iyaga ka soo fulay
jawaabteedu waxay tahay mowqifka ay qaateen qolada ictisaamku oo ah markaa dagaalkii hadda inay ka baxaan ay yidhahdaan dacwad baan u laabmaynaa waanu ku noqonaynaa tan noocaasi kama caddo wax towbadii waa midda koowaadee may odhan arrin markaa dembi aanu ku dhacnay buu ahaayo waa ka toobadkeennay may odhan waa midda labaadee xisbul islaam oo iminkaba qayb ka midi dee ay shabaab noqotay oo iyaga ka mid ahaa marnaba may dhaleecayn waxna kamay sheegin xataa manay odhan waa faslinnay oo ururkii waa ka saarnayna may odhan ha ka baxaanna may odhan ictiqaadaadkana waxay ku kala duwan yihiin xisbulislaam iyo shabaab ma jirin waxaa midna loo dhaleecaynayo midna aan loo dhaleecaynayn muxuu ahaa ma qolana amarkay qaadan weyday oo amar kale yeelatay qolana amarkay ku hoos jirtaa ma intaasaa mise wax kale waxaa kaloo raacda ma aha markii ugu horraysay oo ay hub ka dhigaan oo ay yidhaahdaan dacwad baanu ku noqonaynaa bari markii dagaalkii bari waxay yidhaahdeen ee qabaa'isha qaarkooda ay isku dhaceen ay markii hore is yidhaahdeen inqilaaba oo qabsada markay u suuro geli weyday arrinkiina daba dheeraaday ayna noqotay inaan natiijo fiican inayna ka gaadhaynin una yahay dagaalun iska soconaaya wax taqadumana aan lahayn waxay noqotay inay markaa yidhaahdaan ma'saq baynu ku jirnaa iyo dhibaato aan ka baxno dabeed waxaa la yidhi hubka aan dhigno aan dacwaddeenni ku noqon hubkii waxa weeye waa kuwii isdhaafiyey qolyihii markaa waxa weeye xagga markaa saferiyada gelaayay waa kuwii markaa hubkii waxay siin karayeen siiyeen yagina waxa weye waa kuwii magaalooyinka dib loogu celiyey afkaartii haddii aan la daweyn oo dadka ay sidii ugu jirto quluubtiina aan la qancinin hubkaannu hadda dhignay waxba tari mayso waa dhuxul dambe suwan berri bay haddana markaysa waxaa dib u qarxi kartaa mar walbana dib markaa loo aloosi karaa waxaa horraysa marka hore ka horraysa in waxan marka hore laga qanco oo ictiqaad ahaan meel la dhigo waa ka tagno hadda markaysa markaa dacwad baan u jeesanaynaa ama siyaasad baan u jeesanaynaa yacni tan noocaasi kaafi maaha waxaani wuxuu ahaa yacni wax markaa fitana buu ahaa oo yacni waxa weeye khatar ah oo aan yasirayn marka in la yidhaahdo cala alaqali ijtahaduu fa akhta'uu waa arrin kalad ah aan saax ahayn wakhtiyada qaarkood waxaa la yidhaha ijtihaduu fa akhtaw bes war ka toobad keena war dadkuna ha ka toobad keenaan war ruux walibana ha ka toobad keeno war anna waa ka toobad keenay ruuxu saa u yidhaahdo iyo waa kala duwan tahay yacni waxa weeye in markaa la yidhaahdo qoladaasi hadda waa qaldan tahay annaguna marka arrinkaa kuma raacsanin insaas marka waxa la yidhahdo berri haddana waxa weeye mid kale markay u muuqato halkii laga amba qaado calaa kulli xaal tawba saadiqa ayaa markaa loo baahan yahay in laga toobad keeno oo yacni markaa la caddeeyo oo la bayaamiyo ayaa markaa loo baahan yahay toobad cadna laga toobad keeno arrinkaana markaa waxaa weeye la caddeeyo inuu ahaa arrin waxa weeye dee jaraa'im ah waa kaa odhanaya ra'iisulislaax waxay markaa ka sameeyeen yacni bari iyo geda ay ka sameeyeen waa waxaan biyaha baddu maydhayn buu yidhi marka towbad dhaba ha ka toobad keenaan xajkii dhowayd buu odhanayaa towbad dhaba ha ka toobad keenaan xaraf kagama jawaabin ma ajaabu canha bixarfin kagama jawaabin dhallinyaradooda iyo kuwooda waaweynna waxaad mooddaa inay kale afkaarba yihiin badanka marka waxa weye shacbiyaddoodu in badan oo ka midi waxay ku qanacsan yihiin sida marka waxa weye shacabka wax u wadaa kuwooda waaweynna in badani waddadan intikhaabaadka iyo xagga iyo in la galo ayay markaa waxbay u badinayaan ay u socdaan marka waxbaa isdhex guuraya marka almuhim yacni qaacidadooda iyo qimadoodu waxaad mooddaa inayna isla haysanin waa midda kale jamaacatul-ictisaam waxay ku jireen ma aha oo keliya dagaal ee mukhaalafaad fara badan bay ku jireen waxaa ka mid ahaa mukhaalafaadka ay ku jireen difaaca ay daafacayaan jamaacatul islaamiya dhammaantood daafacayaan ay looyarka u yihiin hadday tabliiq tahay hadday islaax tahay hadday ikhwaan tahay hadday khayrkood tahay muxaadaraadka ay gelayeen ee mustawo walba lahaa ee gobol kasta ay ka galeen waxay ka hadlayeen aljamaacaat alislaamiya iyo inay bannaan tahay iyo inay isdhammaystirayaan iyo yukmilu bacduha bacdan jamaacaadkaas barhkoodba barhka kaley dhammaystirayaan waatay ku misaalinayeen oo ku tusaalaynayeen masjid qabyo ah ayuunbay dadku waxay isku hayaan jamaacaadkii min ayna nabda war ma saqafkaynu horaan saaraa war ma albaabadiiyo daaqadahaynu ku xidhnaa yaan bahanuhina uga soo gelina yacni min ayna nabda baan isku haynaa ayay yidhahdeen akaabirtoodu waa tali la weydiiyey ee lagu yidhi yaa saxan yaase qaldan af buuxa waxay ku jawaabeen cid khaldama ma jirto kabiiruhum baa sidaa ku jawaabay waa qodob waxaa ka mid a ashyaaday ku jireen ee mukhaalafaadka ah fitanka xataa beledada kale ka dhacaya inay ayidaan oo u rixiyaan beledkay doontaba ha noqdo siday u barakaynayaan waxay gaaladu hadda u bixiyeen rabiiculcarabi ay u ammaanayaan waa macruuf xukuumadaha la ridayo waddankay doontaba ha noqotee siday ugu riixinayaan waa macruuf kuwa kale boqortooyooyinku ka jiraan iyagana saas si la-eeg bay ugu rixinayaan in lagu kaco oo dhibaatooyin ka dhacaan almudaaharaat iyo altahyiij iyo alkhuruuj kullu dalika waa ayidaan macruuf bayna ku yihiin khuruujkuna ma aha keliya khuruujun bisayf bixitaanka xukuumaadka lagu baxaana ma aha keliya in dagaal iyo gacan loogu baxo khuruujun bisilaax keliya ma aha ee haddaan hub xataa loogu bixin oo dadka lagu tirtirsinaayo oo dadka lagu kicinayo oo qabaa'ixdooda dadka lagu nashrinayo oo manaabirta laga caayayo oo laga dhaleecaynayo oo dadka la necbaysiinayo kullu daalika waxay ka mid tahay min alkhuruuj siday culammada ahlu sunnahu qabaan waana ku jiraan sidii ugamay bixin waxaa ka mid a waxyaalahay ku jireen iminkana weli ay ku jiraan tadbiiq camaliyay dabaqayaan qaacidat macdira natacaawanu fima itafaqna fiih wayacdiru bacduna bacda fima اkhtalafna fiih nooc weli baa ku jiraan xukuumaadka oo dhan kii biiطlaaq u gaalaysiinayaa ku jira midaan biiطlaaq u gaalaysiinayn baa ku jira xukuumadda shariif xukuumaddiisii qaarkood xukuumaddaasay ku jireen isagay la taliyaal u ahaayeen qaarkood waxay u noqdeen mas-uuliyiin bay ka noqdeen qaar kalena shariif iyo waxa la socdaba way gaalaysiiyeenoo milladay ka saareen waana la dagaalamayeen xagga ictisaam baa ku soo jira xagga kalena qoriga waxaa soo haysta ictisaam baa qoriga soo haysta oo ku soo jira oo la jihaadaya qolo kaloo saddexaadna waxay leeyihin waa fitan dagaalku sharif iyo xukuumaddiisuna inay gaalo tahay yacni daliil male saddexdubana ictisaam bay wada ahaayeen iminkadan xukuumadda hadda ka dambaysay shariif ee la sameeyey ee muqdisho lagu sameeyey ictisaamkii waa ku jiraa waa la saf bacdi ka midi bacdi ka midina waa ka soo horjeedaa oo qorigii bay soo haystaan bacdi ictisaamkii ka midi waxay leeyihiin intikhaabaadka in la galaa waa kufri akbar nidaamkii ictisaam bayna ku jiraan bacdina waxay leeyihin waa la geli karaa waana saa'iq ma aqaan maalmahan inay fasiliyeen laakiin shay macruufay ahayd oo jirta inay qaar sidaa qabaa ay ku jiraan ictisaamka weriga dambeeyey maalmahan hadduu jiro halkiisi tanaaqudaadka badan ay ku sugan yihiin tiro male wa natacaawanu fima itafaqna fiih wayacdiru bacduna bacda fima اkhtalafna fiih wa taطbiiq camali af bayaan laga odhanay waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadkooda waa dawla siriya taxta duwal makaan kasta waxay ku leeyihiin manduub iyo ra'iis bay ku leeyihiin ra'iisu iqliim waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka waa dawlatun siriyatun taxta duwal oo makaan kasta ku leh ra'iis iyo manduub ku leh ay odhanayaan makaan heblaayo ama mantiqa heblaayo ama iqliim heblaayo ama beled heblaayo waxaa nooga markaa ra'iisa hebel boqorrada iyo madaxweyneyaasha ka taliya waddamadaas kama warqabaan markaasay odhanayaan khaliijulcarabi hebel baa nooga ra'iisa ra'iiska qaar baa sii hoos imanaya sacuudiga waxay odhanayaan hebel baa isagana ka ra'iisa ama guddoomiye u ah isaga idaaraynaya waa siri laa culamaan loo sheegayn waa siriyun lilgaaya walaa cid kalean loo sheegayn markaasaa odhanaya waa dacwa maxda waa kadib iyo iftiraa asheekh ibnu cuthaymiin markii la weydiiyey waa kii yidhi dawla taxta dawla maa yajuus in dowlad dowlad laga hoos sameeyaa ma banaana tartiibtoodaas iyo umuurahoodaas iyo makaatibtoodaas iyo ashyaadaasina waa siri waxaa ka mid a mukhaalafaadkooda waxay leeyihiin imaaro khaasa iyagu ay samaystaan ayna kula mucaahadoodaan oo kula baayactamaan cahdi ama daaca kaad doonto ka cabir oo bimacnan baa loo jeeda waxaa kaloo ka mida mukhaalafaadka waxaa u sugnaatay imaaro iyaga u khaas ah oo ay kula ballamaan daaco ay ateecayeen waana tay ku qoreen manhajkooda walaa budda laha min imaara lagama maarmaan bay u tahay in imaaro loo helaa lagama maarmaan baynay u ahaatay ateecitaan iyo cahdi waxaana u sugnaatay inay ku tacaahudaan kayta wa kayta waxay ka mid tahay mukhaalafaadka waxay leeyihiin shuuro caamay leeyihiin oo u talisa shuuradaa caamka ah sidaanu ku ogaan jirray ee ku naqaanay waxaa muqarar agtooda ka ahayd inay qaa inay qaadan karaan qaraar inay dagaal iclaanshaan inay taa awood u leeyihin waxaynay ku tiriyaan qadiyadda ku saabsan iclaalulxarbiga min alqadaaya almasiiriya qadaayaadka masiiriga ee ay u shardiyaan aklabiyatu thuluthayn shuurada caamka ah ee ururku leeyahay marka saddex meelood laga dhigo laba meelood waa inay isku waafaqaan in dagaalkaas lala yimaado la sameeyo sidaasaanu ku ogeyn wax khilaafsanoo waa ibdaalinay ah oo ka soo yeedhay maanu maqal walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan qaraarkii dagaalka mar walba markay leeyihiin gacantaanu ku haysannaa oo shuuradayadunba hadday doonaan intay fadhiistaan habeen madow dhag dabeedna markaysaga aqlabiye aqlabiyatu sulusaynkii markaa intay gaadho ayuunbay u kala jidaysa dee maxaa la filaya qaraaraadkoodii horena wuxuu ahaa alxallu alwaxiid liqadiyati الsumaal huwa aljihaadu fi sabiil illah waa qaraarka waxanoo dhani ka dhasheen mucaskaraadka la sameeyey iyo dagaalada dhacayba ay ka farcameen ummaddii soomaaliyeed waa lagu jihaadi karaa oo waa lala dagaalami karaa bismi aljihaad iyo maye ma bannaane dhiiggeedu waa macsuum xaaraanna weeye in lala dagaalamaa waa laba sawdoo kala duwan sawdka sariixe marka hore ka soo yeedhay sida kalu ahaa tasarufaadka hadda ay samaynayaan shabaabku wax ka mida intay diidaan inay dhaleeceeyaan oo tasarufkooda markayse markaa ka tabarru'aan iyagoo saaxiibadoodba ay kula jiraan saaxiibadoodna aynay waxba ka sheegin xisbul islaam markaa ahaa dee kaafi maa mukhaalafaadkooduna dagaalka keliya kuma koobnayn dagaalkii laftoodana inay sidaa uga yacni markaa beri noqdeen oo towbad sariixa ay ka toobad keeneen mid waxa weeye muxaqiqa maaha shubahaadkii dadka ay ku gureen kamay gurin saas aawadeed nimanka ictisaam la yidhaahdo saasaan wax isbeddeli ugu sugnayn xaalkooduna waa caynkaas iyada aweeye waa siday yihiin bay yihiin wax isbeddeli ma jiro umuura jus-iyo ay qoonsadaan oo markayse markaa ay ka tagaan waxba beddeli mayso marka ashyaada noocaasa calaa kulli xaal waa in laga toobad keenaa towba saadiqa wallahu aclam
jasaaka allahu khayr su-aasha waxaa jirta su-aal kale oo la ku xidhan ama daba socota Eh, wuxuu odhanayaa saa'iilkan soo qoray waa laga yaabaa isku qof qur inuu soo qorayba Eh, mar haddii sidaa xaalkoodu yahay maxaa ad ugu nasteexaynaysaa ama xukunkiisu muxuu noqonayaa qofka difaacaya kooxda noocaasa isagoo deliishanaya oo le way toobadkeeneen ama way isbedeleen mase qaadanayaa xukunkoodoo kale
calaa kulli xaal taas waxay ka caddahay eh, jawaabta horey ka caddahay waxaanay tahay ruuxa markaas sidaas eh, yacni u daafacaya waa in marka waxaway loo caddeeyaa xaalka yacni ay ku sugan yihiin iyo sida ay yihiin yacni si mufasala waa in loogu caddeeyaa haddii waxa weeye uu ku sugnaado oo uu difaacaas iyo muxaamaadkaas uu markaa ku sugnaado fa huwa minhum iyaguu ka mid yahay cudwiba hadduu doono yaanu ka ahaan laakiin iyaguu ka tirsan yahay yagaanuu la xukum yahay waxay baxaan ayuu baxayaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayr su-aashan kale waxay tahay maxaad ugu nasteexaynaysaa sheekh qofka ka dhigtay eh, wakhtigiisii oo dhan ama ku wareegaya had iyo jeeraale inuu bidceeyo dadka ducaadda ah ee dadka ilaahay ugu baaqaya ee ahlu sunnaha ka mid a
nusxigu wuxuu yahay inaan isugu naseexayno sida markaa adilada iyo sharcigu markaa sheegaayo oo qof kastoo muslima in loo naseexeeyo ayaa mashruuca wanusxi likulli muslim sida xadiidkii jariir bni cabdillaahi albajali ku soo arooray ee min xadiisi muslim ee fii saxiixi muslim ku sugnaa tabdiicuna hadduu bikayri xaqin noqdo wuxuu noqonayaa baqyi buu noqonayaa baqyi ayuu noqonayaa marna wuxuu noqonayaa khata yacni ruuxa ka dhacay ayuu markaa noqonaya marka qofku haddii waxa weeye xaqdarro uu cid ku tabdiiciyo waxay noqonaysaa ta'wiil saa'iqina aanu jirin baqyi buu noqonayaa waa noocii tacadiga ahaa waana dulmi waadulmu dulumaatu yowma alqiyaama dulmiguna waa dulumaat maalinta qiyaame qofkaanu markaysaga dhibayaa qofka kale waxba yeeli maayo qofka xaqdarrada cid ku tabdiicinayaana laa yaduru ilaa nafsah naftiisunbuu dhibayaa cid kale waxba yeeli maayo qofkanna isaga markaa xasanaat iyo ajar baa ugu kordhaya dulmiga marka la dulminayo marka inuu sabro ayaa saaran aanu isku weynayn waayo yacni markaa xaqdarro wuxuu ku yidhaahdaa qofka qofku xaqdarro wuxuu ku yidhaahdaa laa tuqadim walaa tu'akhir waxay hormarinayso iyo waxay dibdhigaysaa toonna ma jirto yacni waxba qadimi mayso waxna dib u dhigi mayso waxay qofkii yeelaysaa ma jirto sidaas aawadeed waa ynan u aaba yeelin waa inuu sabraa hadduu ruuxu sabrana ajar badan baa sabri sabirka ku sugan marka waxa weeye waa inuu markaa la sabraa oo dhibta lagu sabra wasbir calaa maa asaabak wallahu aclam
jasaaka allahu khayra aljazaa su-aashan kale waxay tahay waa maxay xukunka in la asaaso jamaacaad ama kooxo islaamiya wadan qura laga asaaso iyadoo la sheeganayo inaanay wax khilaaf ama wax shareecada khilaafsan aanay ku sugnayn arrintaasi ma jiraan fataawe ama fatwo culammadu leeyihiin oy ku banaynayaan arrimaha culimmada haddii khilaaf ka dhexeeyo arrintaa dhexdeeda khilaafka ka dhexeeyo oo culimmadu isku khilaafeen ma la odhan karaa ama ma bannaan tahay in la yidhaahdo waa masale ijtihaadiya
jawaabteedu waxay tahay in jamaacaad markaa la sameeyo oo takwiin lagu sameeyo jamaacaad islaami ah oo la odhanaayo waxay ka madrhan tahay mukhaalafaadka sharciga ah bay ka madrhan tahay waa arrin yacni aan sax ahayn waayo samaynta la samaynaya lafteedaaba mukhaalafa sharciya ah ilaahay waxa uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu jamacaadkiina waa tafaruq allah wuxuu yidhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica markaa shiyac in la noqdo ayaa jamaacaadkiina markaa ay yihiin jamaacaadka la samaynayaana waa inay dadka shiyac noqdaan waayo shiyac waa bimacna aljamaacaat kutub tafaasiir qaarkood waxay ku fasirayaan shiyacan jamaacaatin min aladiina faraquu diinahum waa bedel waxay bedel ka tahay min almushrikiin wاlbadlu calى niyati takraari اlcaamil bedelkuna wuxuu ku sugan yahay caamilka in la soo celceliyo doonis la doonaayo ama niyeysad la niyeysan yahay buu ku sugan yahay waxay ka dhigan tahay mar labaad in la yidhi walaa takunuu min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica marka samaynta jamaacaadka la samaynaya lafteeda ayaa waxay yihiin mukhaalafa sharciya ayay yihiin waa tafriiq lilumma waa ummaddii oo la kala kaxaynaayo ummadda in la kala kaxeeyo oo la kala tafriiqiyaana ma bannaana amaa hadalka ku saabsan ma jiraan fatwo ama fataawe culamo oo sidaa bannaynaysaa ma jirtaa haddiise ay jirto fataawo culamo oo bannaynaysa miyaan la odhan karayn waa arrin ijtihaadi ah jawaabteedu waxay tahay waxa farqi u dhaxeeya almasaa'il alkhilaafiya iyo almasaa'il alijtihaadiya masaaisha khilaafiga iyo masaaisha ijtihaadiga farqi udhexeeya khilaafi kasta ijtihaadi ma aha oo wax kastoo la isku khilaafaa la odhan maayo waa ijtihaadi ee bacdi ka mida masaaisha la isku khilaafo aan ijtihaadi ahayn baa jirtaa waa inay bannaanayn la isku khilaafo على سبيل المثال إلahay waxa uu yihi غayr المغضوب عalayهiم وlا الضاليiن نebigaa fasiray slى الlaه عليه وسلم اليahuud مغضوب عalayهiم والنaصاaرى ضالوuن تafsiirkii نebiga slى الlaه عaليه وسلم baa la hayaa waana صaحيiح duruqda qaarkood oo dacfi ku sugan yahay waa jirtaa laakiin xadiidku waa saabit isagoo marfuucuu sugan yahay kutubu tafaasiir qaarkood markaad soo saarto waxay qorayaan casharata aqwaal toban qowl naskina waa yaallaa marka khilaafi kasta ijtihaadi ma aha culammada muxaqiqiintuna waa caddeeyeen khilaafi kasta inaanu ijtihaadi ahayn shaykhu lislaam ibnu taymiya iyo alcallaamatu ibnu lqayim iyo ahlucilmi kaleba waa caddeeyeen marka khilaafka la odhanaayo bacdi culammada ka mida ayaa banneeyey haddiiba laga soo qaado sidaas inay tahay kama dhalanayso inay ijtihaadi tahay se ijtihaadu noqonaysa iyadoo ilaahay diidaayo tafaruqa walaa tafaraquu iyadoo ilahay yidhi markaasaa dadka qaarkood waxay leeyihiin intii la doonaa loo tafaruqi karaa jamaacaadkii la doonaa la samayn karaa ta kale xisbiga ilaahay waa waaxid jamaacaduna waa mid qura aljamaacatu raxma waalfurqatu cadaab jamaaca la yidhi jamaacaat lama odhan calaykum biljamaaca calaykum biljamaacaat lama odhan ya jamaacadii waa mid qura xisbullaahi waa mid qura ina xisb allahi hum almuflixuun marka xisbullah iyo xisbu shayطaan bay dadku kale yihiin marka xisbullah in la qayb qaybiyo aad qaar kale ka hoos samaysato aad ku qayb qaybinayso saad u bannaysata iminka qoladii jamaaco yar samaysatay jamaacadii in guruubiye laga hoos samaysto idankooda la'aantii ma oggola maxaad jamaacaadkan uga hoos samaysay ka odhanayaan wa haddaad xisbigaagaba aanad u oggolayn xisbiye kale inaad ka hoos samayso xisbigii ilaahay saad xisbiye kale uga hoos samaysanaysaa kaagaba uma ogolid inaad mid kale kahoos laga hoos sameeye xisbiga ilaahay saad u ogolaatay inaad qaar kale ka hoos samaysato yacni waa in loo daayaa asalkaa lagu sugnaa waa in lagu sugnaada laa yuslixu yani marka laa yuslixu aakhira hadi اlummati lan yuslixa aakhira hadi اlummati ila ma aslaxa awalaha siduu imaam maalikba uu yidhi ummaddan aakhirkeeda ma hagaajinayo wixii awalkeedii hagaajiyey mooyaane marka khayrku wuxuu ku sugan yahay wixii horeba marka waxa weye muslimiintu ugu sugnaayeen jamaacaadkan iyo xarakaadkan iyo waxaan la samaynaya waa wax soo dariyey qarnigii afariyo tobnaad kama horreeyey ya qabla dalik waa waxaan jirin bay ahayd hadduu khayr ku jiri lahaa muslimiintii horaa samayn lahaa wakhtiyo badanoo cidhiidhi muslimiinta soo galay baa jiray ama madaxda qaarkood ku xumaatay ama madaxda qaarkood xataa caqaa'id kufriya qaarkood qaateen ya guruubadan jamaacaadkan iyo xarakaadkan lama samayn imaam axmed ibnu xambal wakhtigiisii ma odhan aan jamaacaad samayno iyadoo xukaamtii xumaatay oo weliba markaa niman lunsani intay dee ku dhowaadeen caqaa'id xunxun u laqimeen oo gaalnimo ah oo ay culammadii dhibaataynayaan oo ay garaacayaan oo ay dhibayaan haddana maca daalik may odhan kawinuu jamaaca ama kawinuu jamaacaat ashyaada noocaas wax jiri jiray maaha khayr hadduu ku jiri lahaa muslimiintii horaa samayn lahay marka wixii culammadii horeba kaafiyey oo ku filaaday innagana haynagu filaadaan wayn garan karaa sheikhulislaam ibnu taymiya wakhtigiisii dhibaatooyinkii badnaaya jiray iyo sidii loo dhibaataynayay sidii loo xidhaayey haddana maca daalik marnaba ma odhan waxa weeye jamaacad iyo kooxaa la sameeyo marka khayrku wuxuu ku sugan yahay dee in nusuustaa iyo adiladaa si ay sheegayso lagu kaafto caalim hadduu markaa simbirixa ku dhacdo ama fatwo halata u fatwoodo dee mashruuc kuma noqonaayo caalim baa fatwooday waayo wax kastaba waxa yaalla fatwo kastoo caalim sheegaba maxaa u daliila waa in daliil loo helaa wax daliila looga hayaana kitaabka iyo sunnada ma jiro jamaacad in la sameeyo ummadda la qayb qaybiyo waa wax baaila wallahu aclam
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك وفي علمك إلهي سبحانه وتعالى شيخا كابل مريم كل أسئلة بدن باقرا وقت قنوة تاقية مغرب كأنه قدو إن شاء الله تعالى سؤالها عن فرد قن لقم قل فرد يدن إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى شيخا ديو يسرايين مارتي كوي دين دونا وحانا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وقبرنا شيخا إنه هذا الكيسة يوقتك أو نسيي وقدر ميزانك حسناتك inagana ilaahi subxana wa tacala inu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysantiisa fiicana raaca wajazaakum allahu khayra sala allahuma wasalim calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira
إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته